الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ظرف الزمان ظرف الزمان كي وظرف المكان ظرف المكان كي أيو باب يهي باب كان ظرف الزمان ظرف الزمان كه هو ظرف الزمان كه اسم الزمان زمن كي مغعيس واي اسم كاسو المنصوب لنصبنا يو بتقدير في في قدر ديري لغو نصبنا يو نحو اليوم maalintan oo kale waay iyo walleylata habeenkii ama halay oo kale waay iyo waqudwatan aroortii oo kale waaye iyo wabukratan aroortii oo kale leh wayd iyo wasaharan aroortii oo kale waaye iyo waqadan beri oo kale waa iyo wacatamatan ishigeelmaalkii oo kale waa iyo wasabaaxan gelankii hore oo kale waaye iyo masaan gelanka dambe oo kale waa iyo wa abadan weligeeda oo kale waa iyo wa amadan weligeeda oo kale iyo waxiinan waqti oo kale waaye iyo wamaa kii waaye ashbaha huwa maaga shibahay daalika kaas la soo sheegay wa darfulmakaani darfulmakaankana huwa isagana ismu lmakaani boos magaciisu isimkaasoo almansuubu la nasbinaayo bitaqdiiri fii fii qadaradeedii lagu nasbinaayo naxwu amaama hor oo kale waaye iyo wa khalfa gadaal oo kale waaye iyo wa qudaama hor oo kale waaye iyo wa waraa'a gadaal oo kale waaye iyo wa fawqa kor oo kale waaye iyo wa taxta hoos oo kale waaye iyo wa cinda agtiisii oo kale waay iyo wa maca la jarkiisii oo kale waay iyo wa izaa-a kasoo horjeedkiisii oo kale waaye iyo wa xidaa-a kasoo horjeedkiisii oo kale waay iyo wa tilqaa-a kasoo horjeedkiisii oo kale waay iyo wa thamma meeshaas oo kale waay iyo wa hunaa meeshaan oo kale waay iyo wamaankii waay ashbaha huwa maga shibahay daalika kaas la soo sheegay shibahay ayib musanif raxmat ullah caleyh meeshaani wuxuu kaga hadlayaa darfu zamaan iyo darfu lmakaan waxaan ku dhex jirnay mansuubaat lasmaa waxayna ahaayeen shan iyo toban shan iyo tobankaasi waxaan soo qaadanay laba ka mid ah midka koowaad oo ahaa almafcuulu bihi iyo midka labaad oo ahaa almasdar magac kalena uu leeyahay maxaa waay almafcuulu lmutlaq kii saddexaad iyo kii afraad ayaa meeshan ku sheegayaa midka koowaad midka laba saddexaad waxaa waaya darfu zamaan midka afraadna waxaa waaya darfulmakaan markii darfu zamaan iyo darfu makaan waa isku daray hal meel ayuu ku jamciyey musanifku raxmatullah caley maxaa yeelay sada badan way is-shibahayaan xukunkoodina waa isku dhow yahay way is-shibahaan xukunkoodina wuu isku dhow yahay sidaa daraaddeed ayaa hal meel uu iskula sheegay haddaba musanifu raxmatullaahi calayhi baabu darfi zamani wa darfi lmakaani wuxuu kaga hadlayaa saddex arrimood darfu zamaan maxaa la yidhaahdaa darfulmakaanna maxaa la yidhaahdaa iyo mid kasta tusaalihiisii maxaa waaye maxaa ka mid ah iyo mid kasta tusaalihiisii maxaa ka mid ah saddexdaasuu ka hadlaa baabu darfi zamaani iyo wa darfi lmakaan musanifku wuxuu kaga hadlayaa saddex arrimood kow darfu zamaan maxaa la dhahaa labo darfulmakaan maxaa la dhahaa saddex mid kasta tusaalihiisii maxaa ka mid ah mid kasto oo darfu zamaanka iyo darfulmakaanka labadaba mid kasto maxaa tusaalooyinkiisii ka mid ah intaasuu kaga hadlayaa wuxuu ku horumaray darfu zamaan maxaa la yidhaahdaa waayahay waa kana wuu ka hadlayaa fiiri marka baabu darfi zamaani darfu zamaankii iyo wa darfi lmakaani darfulmakaankii ayuu u baab yahay horta daraf iyo zamaan macnahooda aan barano daraf iyo makaanna macnahoodii aan barano horta lafdigaas daraf waxaa la yidhaahdaa weel waay weel addarafu maxaa waay weel waay weliba weelaha gaar ahaan afkoodii ballaaran yahay oo waasacu yahay weela loo yaqaana daraf daraf macnahaan mahallaa luugada carabiga weel waay weel weel waa la yadhaha sooma midka lagu shubnaayo weel azamaana maxaa laga wadaa waqti waayo zamaan hee waqtiga laga wadaa azamaan maxaa waay waqti waayo idan daraf maxaa waay weel waay azamaana waqtigii waayo waayay wadarfu makaanina daraf maxaa waay weel waayo makaanna boos waayo boos waayo kaasna boos waayo macna ahaan marka saas la soo baabu darfi zamaani zamankii darafkiisii ama zamankii weelkiisii waa la dhihi karaa ayuu u baab yahay iyo wa darfi lmakaan baabu darfi zamaani darfu zamaan iyo wa darfi lmakaani darfu lmakaan ayuu u baab yahay baabkan qaybtii koowaad marka musanifka oo kaga hadlay maxaa la yidhaahdaa darfu zamaan uu rabaa inuu kuu sheego wuxuu leeyahay jawaabteed waa tana haddaba darfu zamaan maxaa la yidhaahdaa markii la dhaho jawaabteed waxay noqonaysaa saddex arrimood wixii laga helay saddex shardi wixii laga helay darfu zamaan waxaa la dhahaa markii la dhaho jawaabteed maxay noqonaysaa saddex arrimood wixii laga helay arrinka koowaad horta ism inuu ahaado ismnimo ismun ayuu ku dhahay ismu zamaan ku dhahay ismu zamaan ism inuu yahay labo mansuubnimo ism inuu yahay la dhahay maxaa bahay ficiliyo xaraf daraf ma noqonaa ma noqonayaan waayay almansuub la dhahay waa nas mansuubnimo in la helo waayo mansuub inuu yahay ismkaas waa inuu yahay mansuub muxuu saarayaa majruuriyo marfuuc marfuuciyo majruuru saaraya shayga saddexaad waxaa waaye bitaqdiiri fi fi qadaradeeda in lagu nasbiyo waay in fi qadaradeeda lagu nasbiyo fi qadaradeed maxaa laga wadaa fi macnaheeda hee in laga helo waayo isimkaas oo mansuubka ah wuxuu macno uu macno leeyahay fi fi macnay leedahay macnayaasheeda waxaa ka mid ah ay faa'iideynayso ku dhex jir isimkaana marka muxuu faa'iideynayaa ku dhex jir waay bimacnaa fi inuu faa'iideeyo waay waa wax dhexdiis dhacaya oo kii dhexdiisi wax dhacayeenna laga wadaa kii isaga dhexdiisii wax dhacayeen tusaalaha ku ogaan doonaa kii dhexdiisii wax dhacayeen waay bimacnaa marka fi inuu la lagu nasbiyo waay bimacnaa fi bitaqdiri fi maxaa laga wadaa bimacnaa fi waa laga wadaa fi macnaheeda in lagu nasbiyo waay sida fiidu faa'iideynayso dhex inuu u faa'iideeyo isagana dhex waayo sidaasaa laga wadaa idan saddexdaas wixii laga helo halaa darfu zamaan darfu zamaani darfu zamaankii huwa darfu zamaanka ismu zamaani waqti magaciis waaye zamaan maxaa waay waqti waqti magaciisii waaye waqti magac waqti loo bixiyey waaye waa magac leeyahay waqti waaye waqti waqtiyaha waqtiyaha waa waqtiyaasha ka mid ah magac uu leeyahay waaye magac oo waqtiga leeyahay waaye waa isim maxaa waaye magaca soo ma magacaas yaa kale zamanka waqtigaas kale kaas way horta ko huwa darfu zamaanka ismu zamaani zamankii magaciis waaye isimkaasoo almansuubu almansuubu waa nacti waaye hagee laga nactiyeyna azamaani maaha maxaa dhacay haddii azamaan laga nactiyan lahaa see la yeeli lahaa a hay waa la hoos dhigi lahaa saxiix maxaa yeelay azamaani waa mudaafun ilay waa hoos dhigan tahay isimkaasoo dhe marka zamankaasaa dhihin isimkaasoo almansuubo la nasbinaayo bitaqdiiri fii fii qidaradeeda lagu nasbinaayo isim la nasbinaayo oo lagu nasbinaayo fii qidaradeeda oo bimacnaa fii ku jirto waay markii la nasbinayo waxaa lagu nasbinayaa bimacnaa fii inuu yahay fii macnaheeda uu yeesho waay bitaqdiiri fii fii qadaradeeda lagu nasbinaayo waay saddexdaasi kii laga helay ayaa la yihahdaa darfu zamaan tusaalihiisii ayuu keenay markuu sheegay wuxuu u keenay laba iyo toban tusaale laba iyo toban tusaale u ukeenay darfu zamaanka intaas keliyaan maahane waa ka badan yihiin laakiin intaasuu sheegay s darfu zamaan waa badan yahay laakiin wuxuu sheegay musanifka oo keliya laba iyo toban fiirso marka naxwul yawma oo kale waay maantidan oo kale maalintaani oo kale waay alyawma tacriifkii aan ku fiirino bal alyawma isimka tahay horta see ku taqaanaa halaa ku jirto haye mansuub ma tahay aya nasbigeed fataxa ayaa saaran alyawma way nasbisan tahay waayahay bimacnaa bitaqdiiri fii ma tahay haa camal markii la sameynaayo maalinta lasa maalin la sameynaayo maalin haddii la joogo camal la sameynaayo meel maalintaas aan ahayn oo ka baxsan lagu sameynaya ma jirta maya goorme la sameyna maalinta gudaheeda la sameyna wax kaa meel maalin aan ahayn ayaa tagayaa bishaas acmaalkan ku sameynaya meel dhahay ma jirto yoonkaas dhexdiisa sameynaysa wixii sameynaysa fiin kuma jirto ogow laakin macnaa fiya ku jirta fi macnaheed uu leeyahay a alyawma saas waay fi lyawmi oo kale waay naxwu lyawma oo kale waaye maalintan oo kale waay ko iyo wlaylata layladan oo kale waay habeenkan oo kale waay allayla ayadana waa laga helay tacriifkii ism way tahay way nasbisan tahay macnaa fi way habeen markii maalin ee haddii aan ahayn habeen camal la sameynaayo meel habeen aan oolin ayaa taga meesha ku sameynay meel dhinkana ma jirta maya waxay sameynaysa habeenka dhexdiisa sameynaysa soo ma waa saas allayla wlaylata oo kale waay labo waqudwatan aroortii waay qudwa aroortii waay xilli meela ka bilaabanaysa meelna way ku ag tahay mar dambe hadda ma aha laakin aroor iska dhe iwa qudwatan aroortii waay markii aada baxdo subaxdii hore ee subaxdaasi hore dhexdeeda ayaa baxday soo maa bixitaanka goormee u dhacay subaxdii hore soo maa meel subaxdaas ka baxsan kuma dhicin dhexdeeda ku dhacay iwa qudwatan aroortii oo kale waay iyo wa bukratan oo isku dhow yihiin wax yar ayaa udhaxeey farqi yar a udhaxeey mar dambe ogaan doonaa insha allah iwa bukratan aroortii oo kale waay bukra qudwatan ismiya maxaa dhahay see lu garanaa tanwiina saalim wa bukratanna saas leeeda waa zaman marka maalintii waa zaman habeenkii waa zaman bukra qudda waa zaman bukra waa zaman leeeda wakti le way soo maha kulligood iyo wa saxaran hiraabood waayo hiraabood mataqaanaa ah xilliga suxuurta maa laha salaada subax horteedi maxaa lah maa loo yaano maxaa dhahaysaa xilligaas hiraab hiraab maa su dhaha hiraabki waay hiraab waxaa unaqaana aniga markii waagu dallaaco koraada ay soo bao hiraabta la dhahaa haye dhib ma laha qofkaasi si u fahmay wa saxaran waay hee hiraabtii oo kale waay ama hiraaboodkii oo kale waay saxaran maxaa waay hadda ismiya ha wakti miya mase ma aha wakti waa xilli waay soo maa iyo wakadan beri oo kale waay kadan beri waay beri maalinta aada joogto maalinta ka dambeysa ee lahaa beri waay maanta ayaan tee waay isniin soo maha maalinta kuxigtin maha waay maxaa la marka tiraahdo beri way lama gaarin soo maa beri way qadan saas iyo wa qadan beri way qadan way ayna waa zaman hada beri zaman la maalin la waayaan samayn la way soo maa iyo wa catamatan awaysan awaysan ma taqaanaan awaysan maxaa way ishi geelmaal ma taqaanaan ishi geelmaal maala waa ishi geelmaal yaa geelay yaa geelay soo ahan jiray oo yaqaan geeley warkeeda soconaa maanta ay maxaa waay isha geelmaal ya maxaa la sameynaa marka maxaa loo maala xilligaas ay lamaala miya he he ha sa markii geela soo horoodo geel maalintii duulku ku jira marka waa lasoo habeenkii waa lasoo hooyanaa gurigiiyaa la keenayaa markii uu la keeno wax yar ayaa ilmihii gaar loo bixinaya geelna waa fadhiisanaya kii keenay soo ururiyeyna xaafaddu isku aadaya meelaha kusoo baabaashada waa soo laabanaa kadib muxuu rabaa marka ishi kadib waa soo lisayaa aweysinna waa la dhahaa ishigeele ishgeelmaalna waa la dhahaa catama waktigaasi waay aweysankii waay iyo wa catamatan waaye xatama ishigeelmaal waay ama aweysankii waay atama hadda maha waa darf darfu zamaan waa wakti waa nasbaysan tahay ism waaya catama saasa leeda catama ishigeelmaal ala dhaha ama aweysan adna wakti le sooma wakti le waay iyo wa sabaaxan gelinkii hore sabaaxan subaxdii waay goormee la dhahaa mar dambe ogaan doona insha allah iyo wa sabaaxan gelinkii hore iyo wa masaa-an gelinka dambe gelinkii hore asagana sabaax waa zaman waa nasbisan tahay wa masaa-ana gelinka dambe waaye sida hadda oo kale hadda maxaan joognaa gelinka hore ma gelinka dambe gelinka dambe waa gelinka dambe aan joogna waaya iyo wa abadan weligeeda waay abadan weligeeda waay markii aad markaas taagan tahay laga bilaabo wixii ka damba lahaayeen ayadana mar kale noo imaan doonta faafahinta insha allah iyo wa abadan weligeedi waay iyo wa amadan weligeedi waay isku mid labadaba weligeed weligeeda le iyo waxiinan wakti waay ama wakti badan ha ahaado ama wakti yar ha ahaado wakti wakti waay xiinan xiin wakti waay marna wuxuu noqonaa wakti dheer marna wakti gaaban siba sidii markaasi xaaladda ay tahay waxiinan maxaa waay zaman wakti waay wakti isagana waa zaman le waa iyo waa maakii waay ashbaha huwa maa shibahay dalika arrinkaas lasoo sheegay intaan keli ma ahana wixii intaan shibahayn waa lamid imisa soo sheegay marka laba iyo toban waay alyawma kow waleyla laba waqadwatan saddex wabukratan afar wasaxaran shan waqadan lix wacatamatan toddoba wasabaaxan sideed wamasaa-an sagaal wa abadan toban wa amadan kow iyo toban waxiinan laba iyo toban idan laba iyo toban tusaale ayuu u sheegay intaasna waa ka badan yihiin وdرف المكان huوa اسم المكان المنصوب بتقديr في u dhahay marka qaybtii labaad oo ka hadlaya mxaa dhahanay msنifka drف الmakaanka isagana maxaa la dhahaa way drف الmakaankii u ku sheegay drف makaan maxaa la dhahaa hadii la dhaho jawaabteed maxay noqonaysaa isagana saddex arrimood wixii laga helay kow isimnimo labo mansuubnimo saddex bitaqdiiri fi waay bitaqdiiri fi in lagu nasbiya isaga maxay ku kala duwan yihin keli ah ismu lmakaan iyo ismu zamaan zamaan iyo makaan ay ku kala duwan yihin inta kale isku mid waay kii hore muxuu ahaa makaan kana ee kii hore muxuu ahaa zamaan kana makaan bes inta kale isku mid a kii وdرف المكان drف المكاaنki huوa drف المكاaنka اسم المكاaن مكاaن i boos magaciis waaye boos he magaciis waaye drف المكاaن مaxaa laga wadaa boos magaciis waaye boos he magaciis waaye masjid maxaa waay boos soo maha hadii boos magciis yahay maa waay ma e darfu makaan waay soo ma a saas way magaalo dheh masjid dheh suuq dheh meel kale ma beer dheh wax allaal wixii hee makaan ah magac leh maxaan leenahay darfu makaan waay darfu makaan waay boos way marka booskaas ha ahaado boos magaciis waay ayaa laga wadaa darfu makaan haddaad maqasho waxaa laga wadaa boos magaciis waay huwa darfulmakaankaasi ismulmakaani boos magaciis waay isimkaasoo almansuubo la nasbiyey asagana ama la nasbinaayo bitaqdiiri fii fii qadaradeedi lagu nasbinaayo fii qadaritaankeeda lagu nasbinayo maxaa laga wadaa bimacnaa fii leh a laga wadaa maanaa fi asiga tusaale uu sheegayaa marka tusaalooyinkiisina wuxuu u sheegayaa saddex iyo toban tusaale darfulzamaanka imita tusaale ahayde laba iyo toban darfulmakaanka imasa u sheegayaa saddex iyo toban waay halab ku kala dheer yihiin fiili marka tusaalooyinkiisu bilaabay wuxuu leeyahay naxwu amaama oo kale hor meeshii adiga taagan tahay ama fadhiiso wixii aada fadhiiso wixii hortaadi ah oo dhan ayaa amaam yihahdaa amaam hor waay wixii hortaadi ah wixii hortaadi ah oo dhan ayaa laga wadaa amaam marka makaan miya maslimaan waayo boos waay makaan waayo meesha adagii fadhiisid ama istaagdid wixii kaa horeeyey oo dhulkaa laga wadaa dhulka waay dhulka ayaa laga wadaa wixii hortaadi oo dhulka ah aada hortaadi ilaa hor le mil ma ma laha horle ama waa dhawaan kartaa mase waa dheeraan kartaa le amaa maxay marka hortaadi hortaada maxaa waay daraf waay darfu makaan qof hadduu dhaho hortaadaan fadhiistay xaggee fadhiistay meel hortaadi aad dhexdeeda bimacnaa v a soo ma hortaadi dhexdeedii ama meel dhow ha ahaato mise meel fog ha ahaatee hortaadii meel dhexdeeda ah ayuu fadhiya waay ninkaas sooma dhexdeeda gala kaanabi he bimacnaa fiyay qabtaa hortaadaan fadhiistay sheekha hortiisaan fadhiistay ilbaabka hortiisaan fadhiistay hortiis maxaa waay marka meel aad meesha ad fadhiisanayso dhulka iyo cirka dhexdooda miya maalinta miya maalinta miya ku fadhiisanaysa adi mise habeenka ku dul fadhiisanaysa maya dhul waay soo maha meesha ad fadhiistay maxaa laa marka makaan waay booska laga wada darf waay darf makaan waayahay amaama naxwu amaama hor oo kale waaye hortaadii oo kale waay ama hortiisii oo kale hor waay hor iska dhe hor waay hor oo kale waay iyo wakhalfa gadaal oo kale waay gadaal maxaa waay meesha ade kaa dambayta waay gadaashaadi ama meel dhow ha ahaato mase waxaa dhahday sheekhi gadaashiisoo fadhiistay gadaash meel dhow way noqon kartaa meel fog dheer way noqon kartaa gadaal waay dhexdii fadhiistay sheekha gadaashiisii dhexdeeda gadaalka dhexdeeda hagee waay hadda dhulka leysoo maaha meel kale maaha makaan waay marka kalf ama me kalf waa iska soo horjeedaan soo ma hor i gadaal iyo wa khalfa gadaal oo kale waaye iyo wa qudaama waa la shidaya iyo wa qudaama qudaama oo kale waaye hor hor oo kale waaye qudaam maxay la macno tahay amaam horwan qudaam horwan iyo wa qudaama hor oo kale waaye qudaam ayadana boos le waay makaan waay hortaade iyo wa waraa'a gadaal oo kale waaye gadaal maxay la macno tahay khalf waay waraa' dheh waraa' maxay la macno tahay khalf oo kale waay iyo wa waraa'a gadaal oo kale waay waraa maraha qaar waxay noqonaysaa horna way noqon kartaa laakiin sida badan gadaala loo isticmaalaa iyo wa fawqa kor waaye wa fawqa kor waaye kor fawqan maxaa shay korkiisii la fuulayaa fawq loo yaqaano inta badan soo maha shay korkiisii alkitaabu fawqa almiis soo maha maxaa waay marka kitaabka maalin maa saaran yahay mase habeen muxuu saaran yahay e miis korkiisuu saaran yahay miiskii korkiisuu fuulaa ha almucalimu fawqa alkursiy maxaa macalin hagee ufuula kursigii korkiisa kor way marka wax kor kor way fawq kor way waayahay waayahay ama kor xagga samaaooyinka aggeed samaaooyinka makaan way soo ma samad makaan way soo ma makaan way samaaooyinka waa makaan kor mar walba waxay ku dhacaysaa booslay ku dhacay ada zaman kuma dhacayso iyo waa fawqa koro oo kale waayo iyo waa taxta hoos oo kale waayo waa iska soo horjeedana hoos hoosuu fadhiyaa dhulka lay soo maa mase booslay soo maa taxta idin darfu makaan iyo wa cinda cinda oo kale waay wa cinda agtaadi ama agtiisii cag iska dheh ag cag iyo ag maxaa u dhahay horta cag iyo ag haye maxaa u dhahay ya cag cayn miya cag cayn iyo kaaf cag maa way cag laba shay haye lugta cagna ya baabuurka lugtiisa haya ninkaas cagta waa lugta maxaa kale lahaa ya lugtahee lugtahee doon hata waxaa nagato cag cag cag lugle waay waay meel adag kuu dhow hadii la tilmaamaya insa lahaa kaaf soo ma hamzi kaaf way soo ma ak waay hadda marka tan cag ma ahane waa ak soo ma ak waay ak ha mar walba marka qofkii ag meel asiga u dhow lagu sheegaya ayaa loo idaafinayaa agtaadi agtaydi agtiisi mahad yahay saa soo maa ag iyo cag way kala duwan yihin soo maa s isku mid waay cagta waxaa loo yaqaana lugta agna meel kuu dhow waay lugta hoosteeda ayb bes intaa sakrame waayahay marka waxaan leenahay iyo wa cinda ag waay ag marka agtaas waxay noqonaysaa qof kale agtiisii ama adiga agtaadi ama saas way noqonaysaa marka agtaadi dheh ama agtiisii dheh si aad uga baxdo ag maxaa laga wadaa wareerkaa si aad ugu baxdo waxaad odhanaysaa agtiisii iska dheh ama agtaadi oo kale waay iska dheh haddii saas u fahamtayna ag iska dheh hadda cin cinda waay cinda ka lama dhihin cinda ki lama dhihin cinda kuma lama dhihin waxba looma idaafeerin keligeeda meesha taagan tahay maxaan odhanaynaa marka ag lay waay soo ma ag iyo waa cinda ag waay iyo waa maca la jir waayo mac in la reebo caynka waa banaan yahay in la fatxin waa banaan yahay in la fatx ayaa faseexan fasaxa badan waa maca iyo la jir waayo maca waayo la jir hadda la jir la waayo la jirkaada ma dhehaysid la jirkaada wax kale looga rabaa soo maa macaka macaki macii meeshii loo idaafay markaas noqonaysaa hadda waxba looma idaafaynin waxaad leedahay lajir lajir iska dheh lajir waay maca haddaad aragtay meel alla meshi ku aragto maxaa waay darf waay darfu makaan sadexindaba saas u ahayd iyo wa isaa'ah kasoo horjeed waayo isaa adig kaasaa hor horjeedo hortaadi kusoo qaabilsan oo kugu soo horjeedo ayaa la yidhaha kasoo horjeed weeshaasi meeshaas kasoo horjeedkiisa alla soo maa isaa waay qaabilna waa la dhihi karaa iyo wa isaa kasoo horjeed waayo iyo wa xidaa qaabil waayo isku mid saddexdan wa xidaa isaa iyo xidaa iyo tilqaa isku mid waayo iyo wa isaa kasoo horjeed waayo iyo wa xidaa kasoo horjeed waayo iyo wa tilqaa kasoo horjeed waayo isaa haddaad aragto wadarku makaa meela la sheegay adi kaa soo horjeedo ama waxaas kasoo horjeedaan dhulka ku yaala ayaa wax kasoo horjeeda la sheegaa wa xidaana wa wax wax qaabilsan oo kasoo horjeeda le waayo tilqaana kasoo horjeeda waayo iyo wa hamma hamma waayo humma maxay ahayday xarfu cadaf waayo hammana ism miya mase xaraf waayo ism waayo ism wa ism ishaaro waayo weliba oo lagu tilmaamayaa way meel oo fog fog fog fog fog fog aada u fog ah waraanka maxaa ku jira wa idaa ra'ayta hamma hee ra'ayta oo mulkan ya hada ra'ayta thuma ra'ayta thuma thuma ra'ayta naciman wa mulkan kabiiran meesha naciman ad arkay iyo mulkan kabiiran aad xagee meeshaasi idaa ra'ayta thumma wa idaa ra'ayta haddii ad aragto thumma meeshaas waay meel fog waay uma ma ahaya iska ilaalitaas xafada ma aha hama meeshaas haddii aada aragto ra'ayta naciiman waxaad aragtay barwaaqo iyo mulkan mulki weyn ayaad aragtay meeshaas saas u fog hagee waay aakhara waay janno waay janno ma dhow tahay maya maya wax badana kasoo horreeyy soo maaha jannada oo dheer tahay ma dhow hama maxaa marka dantaan galena maxaa tahay hada waxaa lagu shaa lagu tilmaamaa waa fog waay makaan dheer waay jannada makaan miya ama zaman waay makaan waay meeshaas waay tama humana xarfu cadaf waay kadib waay soo maa uma kadib waay antana tamana meeshaas halkaas waa fog waay weli iyo wa tama tama waaya iyo wa hunaa hunaa waay hunaa halkan waay meel dhow waay isaga hunaa inta dhow waay hunaa saddex iyo toban marka amaama kow wa khalfa labo wa qudaama saddex wa waraa afar wa fawqa shan wa taxta lix wa cinda toddobo wa maca sideed wa izaa'a sagaal wa xidaa'a toban wa tilqaa'a kow iyo toban wa thamma laba iyo toban wa hunaa saddex iyo toban intaasuu ku tusaale isaga iyo wamaa kii way ashbaha huwa maa shiibahay daalika kaas la soo sheegay oo saddex iyo tobankan wixii shiibahay waay intan keliya maaha wal badan yihiin wax kale jiraa laakiin intaan ay tusaale ahaan u sheegay musanifuna baab ulxaali wallahu subxana wa taala alam wabilahi tawfiiq